qolyaha wadaadada ah ee reer puntland ama ixtisaamka ama wadaado kalena ha ahaadeen waxaan leenahay dalka waxbaad ku leedihiin beri inaad xukuntaan baana laga yaabaa waxaa loo baahan yahay wadaadow waxa aad ka hadlaysaan iyo waxa aad waxaynaysaan inay yihiin wax sar go-an oo maxaanku idhahdaa tifaftiran nabad cidina ma diidana laakiin nabadda waxaa la rabaa nabadda inay ka soo unkanto cidda ay wax ka go-aan inay ka soo unkantaa nabadda tukaraq dad baa ka qaxay falleydhyaalay degeen garaclagudhel bay degeen garow way degeen buro wadal bay degeen dhowr kun oo qoys baa ka qaxay oo ay nimankaasi barakiciyeen